waad soo dhaweyneynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ahaan waana rajayneynay in xukuumadda mudane cabdirashiid cali sharmaake ay wasiiro tayo iyo tabarle ay soo furanayso marka kamaamul ahaan waa soo dhaweynay waana soo dhaweyn doonaa waana la shaqeynana hadii dabcan waad ogtahay muddo afar bilood a ummadda soomaaliyeed wasaaradihii loogu talagalay inay u qabtaan hawlahoodii shaqada baysan shaqaynin waad ogtahay oo wadanka muddo afar bilood ahaba waxaaba crisis baa ka jira marka in ra-iisul wasaaruhu isagoo la tashi badan la sameeyey baarlamanka iyo cid kastoo ay tala ka khusaysay sida odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba in uu xukuumaddiisa soo dedejiyaa waktigii loo baahnaana uu keena waa waa soo dhaweynayna waa wax guula ummadda soomaaliyeed sidoo kale baarlamanka ummadda soomaaliyeedna waxaan codsiga uga jeedinay inay ansixiyaan xukuumaddan si ummadda dhibaatada iyo shidada looga saaro